bsm illaahi الرaxmn الraxim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala alimaamu اlbukhariyu raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man asaaba denban duna alxaddi qofkii asiibo dembi xad aan ahaynoo xad ka hooseeyo fa akbara alimaama imaamka u sheego falaa cuquubata calayhi cuquubo korkiisa ma ahaanin bacda towbati towbada kadib idaa jaaa haddii uu yimaado mustaftiyan isaga oo jawaab dalbaayo qaala caaa'un marka qaala caaa'un cataa waxa uu yidhi lam yucaaqibhu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu ma ciqaabin yacnii wuxuu ka wadaa midkii u sheegay inuu macsi ku dhacay bal waa iskaga aamusay waa u sugay salaaddii markuu tukaday ayuu yidhi uu kadib u sheegay in salaadda loogu dembi dhaafay wa aqimi salaata tarafay nnahaari wa zulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat ayuu u sheegay marka nebigu mana ciqaabin isagoo towbad keenay shallaysan ayuu yimid waa u dhaafay ma unan ciqaabin rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka qofkii wax xad ka hooseeyo galo oo isagoo ka towbad keeno su-aal weydiinna u yimaado dembigaasaan ku dhacay maxaa xal ah qofkaasi waxba ma leh ciqaab ma leh wa qaala ibnu jurayjin ibnu jurayj waxa uu yidhi lam yucaaqib aladii jaamaca fii ramadaan ninkii maalin ramadaan a naagtiisii u tegay oo jimaacay nebigu ma ciqaabin waa ninkii usoo galay oo yidhi waqactu imra'atii fii ramadaan naagtaydan maalin ramadaana u tegey oon ku dhacay halagtu wa ahlagtu waa halaagsamay waana halaajiyey nebigu kafaare iyo waxba uu sheegay laakiin ma ciqaabin walam yucaaqib cumaru cumar ma ciqaabin saaxiba adabyi deerada kii u saaxiibka ahaa yani ninkan marka xadiidkiisa saciid ibnu mansuur ayaa warinaya can qabisata bni jaabirin wuxuu yidhi kharajnaa xujaajan annagoo xajinaynaan baxnay fursad waxaan helnay fasanaxa lii dabyun faramaytuhu bixajarin waxaa ii soo banbaxay deero markaasaan dhagax ku tuuray famaata waa dhintay waa dhimatay falamaa qadimnaa makkata markaan maka soo galnay sa'alnaa cumara cumaraan su'aalnay fasa'ala cabduraxmaan fasa'ala cabdaraxmaan ibna cawf ayuu su'aalay cumarna ninkan maxaan ka yeelnaa bal ka waran faxakamaa fiihi bicanzin waxar ayay ku xukumeen neef ari ah ilaa aayaddaa waxay leedahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayda wantum xurum waman qatalahu minkum mutacamida fajazaaءu mithlu maa qatala min annacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum marka markay ku xukumeen waxartaas ama neefka ariga ah faqultu waxaan idhi buu yidhi ina amiira almu'miniin lam yadri maa yaquul xataa sa'la gayrahu cumar bnu lkhaaab amiiru lmu'miniinka waxba ma yaqaana miyah keyrkiis ilaa uu wax ka weydiiyo amiir amiirulmuminiin miyaanba waxba aqooninba qaala facalaanii bidirati cumar marka ushiibow kor iigu qaaday faqaala wuxuu yidhi ataqtulu sayda fi lxaram xaramkii dhexdiisii baad ugaarku dilaysaa wa tusafihu alxakama garsoorihii iyo ninkii xukunkaaga xukumayna doqon baad ka dhigaysaa oo dabaal ayaad ka dhigaysaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum waxaa xukumaya dawaa cadlin labo anaanu masalada hal qof keligeed wuxuu xukumaya maba ahanba laba qof oo cadaalad u saaxiibaa xukunto sidaasaan cabdiraxmaan ugu yeedhay wahaadaa cabdiraxmaan ibnu cawf wa ana cumaru ana cumaraan ahay labadeenni baa ku xukunnay marka ma lays dhihi karo cumar hadde ninkan waaba ciqaabaybe meeshaanna waxba lama ciqaabayaan haynay tarjamada aan ku haynay siday noqone marka ee cumar marka waxaa la leeyahay markuu xugunka duray kadib waayo marka u garaacahay laakiin intii hore uu dembiga galay maunan ku garaacin waxaa laga hadlayana middaas hore w ninkan dembibuu galay xaramkiiba wuxuu ku dilay ugaar isagoon ogeyn waa yimid fadwo isagoo raadinayo midaas laguma dilin marka qofka asagoo fadwo raadinayo qalad sameeyo hadduu yimaado ciqaab ma leh lama taabanayo cumar marka maunan taabanin markaas hore ee waxa uu ku taabtay uu ka edbinayo waxay tahay middan dambe oo xugunkii dadkii riday oo uu leeyahay waxa ma yaqaanaan midaas waa mid uu ka edbinayo wailaa low wajabat cindahu cuquubatuhu bimujaradi alficli almadkuuri lama akharaha ficilkaas uu sameeyey kuma ciqaabin way maxalushaahidkeennana innaga meeshaas saaxibu dabyi marka kaas saxaabada marka waxay arkeen u fiirsa marka meeshaas yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaau milu ma waman qatalahu minkum aayaddu waxay leedahay mutacamidan kas u dilo saxaabaduna waxay ijtihaadeen ninkii kama xataa u dilo oo ku qaldamo isagoon ogeyn dilo xataa in laga qaadayo xukunka marka mutacamidanna qur-aankaa sheegay ninkii khata u dilana saxaabadaa xukuntay leanna hadda ninkan sida ka muuqato kas ma uunan u samaynin leanna waa la ciqaabi lahay ama waxba u yeeli lahaa cumar marka kas ma ama inuu jahli ka keenay iyo kas labada waa iska suuragal laakiin siday ahaataba camdigana qur-aankaa sheegay khata haddii loo dila xataa waa la bixina fidyada ama yacni waxaa la bixinaayo saxaabada fadwadoodaas darteed wa fiihi can abi cuhmaana can ibni mascuudi can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam ayb fii macnaa hada alxukmi waay masaladan dabyigoo kale ayb qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna allaythu can ibni shihaab can xumayd bni cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajulan waqaca bimra'atihi fii ramadaan nin ayaa naagtiisa ku dhacay ramadaan dhexdiisa fastaftaa rasuula allahi sal salam nebiga ayuu ka fadwo dalbay istaftiyan marka waa taas faqaala wuxuu yidhi hal tajidu raqabatan ma helaysaan addoon aad xorayso qaala laa qaala hal tastadiicu siyaama shahrayni qaala laa qaala faadcim sittiina miskiina wa qaala leythu can camr bni alxaaris can cabdiraxmaan bni alqaasim can mxamed bni jacfar bni zubayr can cabaad bni cabdillaahi bni zubayr can caaishata ataa rajulun inabiya sal l salam nin ayaa nebiga u yimid fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa qaala xtaraqtu wuxuu yidhi waa gubtay ixtaraqtu waan gubtay qaala mima daaka oo arrinkaasi muxuu ku ahaaday kaagaas qaala waqactu bimra'atii fii ramadaan xaaskaygan ku dhacay ramadaan dhexdiisa qaala lahu tasadaq qaala maa cindii shayun fajalasa waataahu insaanu yasuuqu ximaaran waa iska fadhiistay nin baa u yimid dameer wado wa macahu طacaamun cuntana wato faqaala cabduraxmaan maa adrii maa huwa ma garanayo wuxuu yahay ila nabiyi sal l salam buu u yimid faqaala ayna almuxtariqu aawa kii gubtay faqaala haa ana daa waa ikan qaala khud hada fatasadaq bihi qaado sadaqayso qaala calaa axwaja minii mid aniga iga baahi badan miyaan ku sadaqeeyaa maba jire maa liahlii طacaamun ehelkayga cunto ma haystaan qaala fakuluuhu cuna qaala abuu cabdillaahi alxadiiثu alأwalu abyanu qowluhu acim ahlaka xadiidkan wixii ramadaan iyo de kafaaradiisa quseeya waa ka soo hadalnay kitaabu soom baan kusoo dhaafnay maalushaahidka hadda waxay tahay dembi buu galay lamana ciqaabin maadaama uu yimid dembi xad waajibiye ma gelin mustafti isagoo ana waa yimid ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa aqara bilxaddi haddii uu xadkii qirto walam yubayin ounana caddaynin ayb si mujmaloo duuduuba u qirtayo wuxuu yidhi asabtu xaddan war aniga xadaan galay xad yani shay cuquubo keenayo ayaan ku dhacay mana fasirin tuugnimo miyaa zina miyaa khamri uu soo cabay miyaa waxna ma caddaynin hal lilimaami imaamka ma leeyahay an yastura calayhi inuu iska asturo ninkaas shib uu yidhaahdo iska asturo qaala xadaanaa cabdulquduus bni muxam cabdulquduus bnu muxammadin قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي اكتسان جوغي فجاءه رجل من ايا ايمد فقال يا رسول الله اني اصبت حدا حد ايان اصيبي faaqimhu calaya ee iga og marka waa kaas xad buu qirtay waana duuduubay isaga markaa de inuu xad ku jiro u malaynayo qaala waxau yidhi walam yas'alhu canhu mana su'aalin xadkaa xaggiisa nebiga kama su'aalin qaala waxadarat isalaatu salaaddii baa timid fasallaa maca anabiyi sal ll salam ninkii nebiga ayuu la tukaday falamaa qada anabiyu sal ll salam asalaata nebiga markuu salaadii dhammeeyey qaama ilayhi rajulu ninkiibaa u kacay faqaala yaa rasuula allah innii asabtu xaddan xad ayaan ku dhacay faaqim fiya kitaab allaahi faaqim oog fiya aniga shanigayga kitaaballaahi xukma kitaab illaah ilahay kitaabkiisa xukunkiisa igu fuli qaala alaysa qad sallayta macanaa miyaadan ahayn inaad nala tukatay qaala nacam haa waa idinla tukada qaala fa ina allaha qad gafara laka dembak alla dembigaagii waa dhaafay ow qaala xaddaka xadkaagii waa dhaafay mararka qaar xadka waxaa laysaga idlaaqaa qofku macsi hadduu ku dhaco dhan ayb marka tarjamadii xadiidku way isku daabaqaynayaan wqad ikhtalafa nadaru lculamaai fi hada alxukmi masaladan xukunkeeda culummada aragtidoodu way iskhilaaftay fadaahiru tarjamati lbukhaariyi bukhaari tarjamadiisa waxaa ka muuqdo xamluhu calaa man aqara bixaddin walam yufasirhu shay xad waajibiyo nin qirtay laakiin aan fasirin fainahu laa yajibu cala alimaami imaamka kuma waajibayo an yuqiimahu calayhi idaa taaba waa iska toobad keena hadduu dhao wixiisiina qarsado ilaa ilaa sheeg imaamku inuu yiraa ma laha ku waajibi maayo inuu ku oogo imaamku hadduu toobad keeno bukhaari marka saas ku xambaaray isaga waa yimid maxkamaddii warxad baan ku dhacay ayuu yidhi ma fasirin imaamkii inuu ka qodqodo si uu xadkaas ugu oogo ma la rabo وxmlh الkhaطاabiy عlى أnah yجuز an ykuna النabiy slى الlه عlيه وsلم طلca bاlwaxyi عlى أn اllaha qad gafara lah lkwniha waaqcaةa cayni وإlaa lakaana ystafsirhu عan اlxadi وyuqiimhu عalayh waxaa laga yaabaa ninkan markuu saas yiri xad baan ku dhacay ounana fasirin alla inuu nebigiisa u waxyooday ninkan dembigiisa inuu dhaafay in nebigiisa uu u sheegay yaa laga yaaba ayb ilaa haddii kale waa weydii lahay si uu uga oogo ayb wa qaala ayضa fi hada alxadiid khaaabi wuxuu yihi inahu laa yakshifu can اlxuduudi bal yadfacu mahma amkan xuduudda ma feydfeydayo bal waa riixayaa in allaale intay suurtagal tahay whada arajulu lam yufsix biamrin yalzamuhu bihi iqaamat alxaddi calayhi ninkaanna ma caddaynin arin xad in lagu oogo keenayo waxaa laga yaabaa dembi sagiira inuu ku dhacay oo isaga uu kabiiro u maleeyo ayb xuduuddana marka tajasus iyo baxdi iyo ma gasho aduu qofkii qarsado faraha in looga qaado ayb labadaas marka nadar baa ku jirto midkaas khaaabi iyo kan bukhaari oo hadda baabaysanaya oo isagu bukhaari uu leeyahay xad xataa haddii uu xad ku dhaco ee uu yidhaha asabtu xaddan imaamku waxbaa waajib kumaa inuu yidhaha maxay tahay saan kaaga ooga sheeg waxa aad gashay iyo ma waajib maaha saas macnaha khaaabina dee nebiga ninkan waa loo sheegay in loo dhaafay waaqacatu caynow ka dhiga qofka qaadiga marka muxuu samaynaya isaga hadda looma waxyoonaayo nin hadduu u yimaado xad baan galay iga oog muxuu yahayba weydiina marka waana ka oogaya marka khadaabi isaga tafsiirkiisa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yaquulu limaamu imaamku ma dhahayaa lilmuqiri ninkii wax qiray lacallaka lamasta aw gamasta waxaa laga yaabaa inaad taabatay ama inaad yacnii tuujisay oo aad yacnii gacanta ku qabatay oo aadan sinaysanin yacni macnaheedu waxay tahay imaamku ma u talqiininayaa oo ma u laqinayaa si qofkan uu uga baaqdo xuduudda xadka uu uga baaqdo qof hadduu u yimaado qirto zinaan galay ou dha war amaad taabatay untaad taabatay oodan zinadii gelin war amaad gacanta un ku taabatay amaad tuujisay saas uun inuu yidhaahdo qala xadaثnii cabdالlahi bn mxamed aljucfiyu whuwa اlmusnadiyu qala xadaثna whb bnu jariiri qala xadaثna abi qala samictu yacla bna xakimi can cikrimata can ibni cabaasi radia allahu canhuma qaal lama ataa maaciz bnu maliki annabiya sal l salam maaciz markuu nebiga u yimid qaala lahu wuxuu ku yidhi lacallaka qabalta inaad dhunkataa laga yaaba aw gamasta ama aad tuujisay aw nadarta ama aad fiirisay ninkanna waa taagan yahay wuxuu le yaa rasuul allah waa zinaystay ee xadka iga oog nebiguna wuxuu le war amaa taataabatay qaala laa yaa rasuul allah may buu yidhi rasuul allahu qaala anigtahaa naagti ma jimaacday laa yaknii nebiga ma sarbeebaaya xataa ayb war haweentii yacni ma u tagtayoo ma maku dadaashay sidaad marka u jimaaci lahayd ayuu leeyahay laa yaknii ma kinaayoonayo meelahanoo kale marka inaan la kinaayoonin maadaama ay ku jirto cuquubaad iyo waxaas qaala fa cinda daalika meeshaa agteeda ayaa amara birajmihi ou amray marka yani rajminteeda inuu isaga rajmintiisa ayb marka tarjamadu waxay u guntan tahay imaamka qofka inuu u laqino wax in la ciqaabo ama xuduud lagu fuliyo ka leexiyo ka celiyo inuu u laqini karo leanna hadduu dhihi lahaay haa waa la yska dhaafi lahaa baabu su'aali alimaami almuqira hal axsanta imaamka su-aashiisa oo weydiinayo ninka wax qiranaayo hal zinada qiranayo hal axsanta war nikaax wax ma kusoo dhadhamisay ma soo martay nikaax xalaal ah saxiixa qala xadaثna sacيid bn cufayr qala xadaثnii اleyثu qala xadaثnii cabdالرaحman bn khalidi can bni shihaab can bni الmusayb وabi salmةa an aba hurayrata qaal ataa rasuul اlahi sal slm rajul min الnaas nebiga waxaa u yimid nin dadka ka mida wahuwa fi lmasjidi isagoo masaajidka ku jiro fanaadaahu waa u dhawaaqay ya rasuul allah inii zanaytu waa zinaystay yuriidu nafsahu saa isu jeedo faacrada canhu waa ka jeestay annabiyu sal l slam nebigaa ka jeestay fatanaxaa waa leexday lishiqi wajhihi wejigiisa dhinaciisa u leexday alladii acrada qibalahu xaggeeda oo u jeestay yani nebiga waa ka jeestay ninkii waa soo wareegtay dhinacii oo u jeestay buu haddana kaga yimid faqaala yaa rasuul allah inii zanaytu waa zinaystay buu yidhi faacrada canhu fajaءa lishiqi wajhi الnabiy sal ا l salam aladii acrada canhu falama shahida calىa nafsihi arbaca shahaadaat afar markaati marku nafsadiisa ku markaati furay dacaahu nabiyu sal l slam nebiga u yeeray faqaala abika junuunun warwaalli miyaad qabtaa ma waalan tahay qaala laa yaa rasuul allah maya faqaala axsanta ma soo martay nikaax aad wax ku dhadhamisay qaala nacam yaa rasuul allah qaala dahabuu farjumuuhu la taga rajmiya ayuu yidhi markaa nebiga sal axsantadaas qaala bnu shihaabin akhbaranii man samica jaabiran qaal fakuntu fii man rajamahu dadkii rajmiyaan ka mid ah farajamnaahu bilmusallaa ayaan ku rajminay falamaa adlaqathu alxijaaratu dhagaxdii markay wareerisay jamaza yacni waa orday xataa adraknaahu bilxarati farajamnaahu ilaa aan kaga daba tagnay meesha dhagaxda madmadow ay taallo farajamnaahu waa rajminay ayb tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir baabu lictiraafi bizinaa zinada qirashadeeda xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay ayb qofki yani uu qiro ictiraaf ayuu marka cabiray lanna xadiidka kelmadaasaa ku jirto marka waxuu rabaa inuu yidhaahdo zinadii marka la qiranayo qasab miya in in la soo celceliyo ilaa afar jeer mise maya shalaan ka hadalnay marka masaladaas xadiidka maacis iyo midkaan hadda uu keeni doono iyo wax tira a kama muuqdaan laakiin kii hadda noogu soo dembeeyey falamaa shahida calaa nafsihi arbaca shahaadaatin afartaas marka xanaabilada iyaa qabsadeen marka kuwan kalena maadaama aan la sheegin inaan la sheegin xujo maaha iyada qala xadaanaa marba haddii meel kale lagu sheegay qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi huwa almadiniy qaala xadaanaa sufyaanu qaala xafidnaahu min fi zuhriyi zuhri afkiisa ayaan ka xifdinay qaala akhbaranii cubaydullaahi anahu samica abaa hurayrata wazayd bna khaalidin qaala kunaa cinda nabiyi sal ly salam nabiga agtiisaan joognay faqaama rajulu nin ayaa kacay faqaala anshuduka allaaha allaan kugu dhaarinayaa ayb codkaygan kor u qaadayaayo allaan kugu qaadayaa codkayga korkaada marka anshuduka allaaha anshuduka billaah marka labadaba waa waa timaadaa marka anshuduka allaaha marka la yidhaha tadmiin ayaa ku jiro tadmiin ayaa ku jiro waxaa la marka ay tahay ayb ay as'aluka billaah anshudukadaas marka udakiruka ayaa la tadmiiniyey udakiruka raafican nashiidatii ay sawti saasay ka dhigan tahay ayb anshuduka allaah allaan kugu dhaarinaya ilaa qadayta baynanaa waad xukumaysaa innaga dhexdeenna bikitaabillaahi baad ku xukumaysaa ilaahay kitaabkiisa meeshaanna mas'ala oo waxaa ku jirta iyadana nugto oo naxwi ah oo waxay tahay ficilku inuu dhici karo bacda alistihnaa badanaa ilaada waxa gadaasheeda dhaco mustahnaha isimuu iska noqdaa isimkaasna waa mansuub ama marfuuc oo bedel ahaan baa lagu rafciyaa ama xasabulcawaamil ayuu iska dhacaa hadba caamilku waxuu dalbayu dhacaa marka hadda halkan waxaa noo taal ilaa oo ay u ka daba dhacay ficil ficilkan marka waxaa la leeyahay waqaca mowqica alismi ficilkaa waxuu dhacay mowqica alismi isagaasaa masder lagu awilaa marka masder baa laga dhalaalinayaa xarafkii masderkana ma yaallo meesha maadii iyo antii iyana ma taallo waa iska bannaan taha marka oo waxay ka dhigan tahay laa as'aluka macno nafiina waa ku jiraa laa as'aluka ku su'aali maayo ila alqadaa'a bikitaabillaahi ila alqadaa'a xugun unbaan ku su'aalayaa bikitaabillaahi aada nagu xukunto ilaa qadayta ila alqadaa'a marka waa ficlun waqaca mowqica alismi lanna masderku waa isim ayb meeshaana marka ilaa qadaytadaas marka iyadoo xaraf masder uunan jirin ayaa haddana layska qadara oo yacni waa sabkun bilaa saabik sabkun bilaa saabik weeyaan midaanoo kale marka wayna badan tahay marar badanay iska timaadaa tacdilu xadiidkii hadda arbiciinka ku jira muslim uu werinayo tacdilu bayna thnayni sadaqa ay cadluka wa waa sabkun bilaa saabik antiina kuma jirto maadii masderidaeed male haddana marka masder baa laga lagu keenaya ayb marka ficil inuu ka dambey karo adaatlistinaha ayuu ku tusaa ficilkaasna isimaa lagu awilaa ama xarafkii masderkaa ha joogo ama younan joogin marka nugtadaana way ku jirtaa faqaama khasmuhu ayaa kacay ninkii isaga la doodayey wa kaana wuxuu ahaa afqaha minhu mid isaga ka faham badan faqaala wuxuu yidhi iqdi baynanaa bikitaab illaah ilaahay kitaabkiisa nagu xugun wa'dan lii i idin anna aan hadleh qaala wuxuu yidhi qul dheh qaala wuxuu yidhi ina bnii haadaa ina bnii wiilkayga haadaa oo kan ah kaana casiifan qowsaar ayuu ahaa calaa haadaa midkaanuu qowsaar u ahaa meeshaa laba mas'alaba waa laga qaadanaya mid waxay tahay aabbuhu inuu u hadli karo dacwada cunugiisa ee hadduu ilmo yaryar yahay oo qaangaar ounan ahayn waa iska waa la fahmi karaa haddii cunug yar ou cunug qof aan qaangaar ahayn haddii lasoo dacweeyey aabbaha waa u hadli karaa warma hadduu wakiishana waa u hadli karaa haddii uu maxjuur uu yahayo qof xoogaa iska safiiha oo kale iyo uu yahayna lafteeda inuu u hadli karaa ka muuqan ayb masalada labaadna waxay tahay waalidku hadduu cunuga ku yiraahdo oo uu zino ku tuuro waa qadfay ma la dhahayo xadulqadaf yaa lala aada la dhihi maayo anad aabbihii baa wuxuu leeyahy ina bnii haadaa wiilkaygan kan ah kaana casiifan calaa haadaa ninkaanuu qowsaar u ahaa fa zanaa bimra'atihi naagtiisu ka zinaystay zinow ku tuuray soomaa aabbihii aw qadafi marka lama gelin baab qadaf marka aabbuhu hadduu wiilkiisa ama cunugiisa ou qadaf kaga yimaado xaggiisa oo uu wax qadfo aabbaha ma loo xadaayo saana marka way ka qaataan fa zanaa bimra'atihi ninkan xaaskiisuu ka zinaystay waxaa kaloo laga qaadanaa qofka markuu dacwo keenayo xoogaa arar iyo muqadamo iyo hadduu samaysto laa ba'sa dhib ma leh leanna muqadamada waxaa laga yaabaa dacwada inay wax ka tarto hadda ninkan kaanahu waxuu leeyahay wiilkayga ma uunan naagtan ma uunan kufsanin cudwaan uguma tegin ou rabaa inuu dhahon dadkan macaamilaa ka dhexaysa shaqaalow ahaa shaydaanku marka waa keeni karaa inuu isku qaado ayb kaanahu marka saasoo kale u dhahaa faftadaytu minhu waxaan ku furtay xaggiisa isaga furtay bimi'ati shaatin wa khaadimin boqol neef oo ari ah iyo khaadim addoon ayaan siiyey laanna sababta keentayna waxay tahay waxuu maqlay wiilkiisa rajmi in la rajminayo oo waxaa la ii sheegay buu yidhi ina wiilkayga in rajmi lagu leeyahay korkiisa uu yahay marka si aan loo rajminin ayuu wuxuu yidhi war adaa new dembigan lagaa galaye boqolkan neefo arigaa iyo addoonkan isku qaado ka bax bis qadiyadan marka iska xir uma sa'altu waxaan su'aalay rijaalan rag oo min ahli lcilmi ah ayb asxaabadii un dabcan fa akhbaruunii waxay ii sheegeen ana calabnii jalda mi'atin inankayga boqol karbaash in lagu leeyahay korkiisuba ay tahay meeshaana waxaa laga qaadanaa nebiga oo nool inay saxaabada qaar jawaabi jireen waxaa laga qaatay marka qof caalimoo beledka joogo ninkii asaga ama ardaygiisa ah ama mid laga cilmi badan yahay ee laakiin fadwadana ahal u ah inuu fadwo karo wa taqriiba caamin iyo sanad in la musaafuriyo saasaan maqlay wa calaa imra'atihi ninkan naagtiisana arrajma korkeeda inuu rajmi yahay dhagax in lagu dilo ilaa iyada nikaax ayay ku jirtaay faqaala nabiyu sal ll ly salam nabigu wuxuu yihi waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye la aqdiyanna baynakumaa bikitaabi illaahi jala dikruhu waxaan idinku xukumayaa ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa almi'atu shaatin boqolka neef ee ariga walkhaadimu iyo khaadimka raddun waa lagugu celina adiga ay marduudun calayka boqolkii neefeed bixisay iyo khaadimkii aday kuu soo noqonay waxba kama jiraan meeshaas marka waxaa laga qaadanaya iyadana xuduudda inaan lays furasho inaynan aqbalaynin xad baa qofkan ku waajibay lacagan isaga furanaa maya waa laysku waafaqsan yahay zinada iyo waxyaabahaas qadafka ayay isku khilaafsan yihiin culummada xadulqadaf qadafka ninka qofku wuxuu yidhi zaaniyahow markaasuu yidhi ma rabtaa inaan ku cafiyo haa maasekeen waa ka heshiinaynaa middaasay marka a'immadu isku khilaafsan yihiin waxaana raajixa oo saxiix ah inaan lacag lagu qaadan karin waxaas waxa lacagta lagu qaadan karo waa wax badan iyo jir ku saabsan jir qofkii waa la dilay diyo waa la qaadan karaa gacanaa laga jaray waa la dhaawacay bedel waa lagu sulxtami karaa laakiin wax cirdi iska ah iyo sidaanoo kale xuduud ma maya iyaguwaxaa kaloo meeshan ibnu daqiiqil ciid iyo culammada qaar ay ka qaateen masalo kaloo iyadana muhima heshiis kasta oo caqdi faasida ka dhasho waa inuu baatil yahay xataa hadday raalli ayaga isaga noqdaan labada qof maalan laba qofaa caqdi wada galeen caqdiguna waa baatil fi sharci caqdi faasida markii loo sheegay waxay yidhahdeen dhib male waa iswaa ogol anna waa kuu ogolaaday adna iyo ogolow lacagta midaa lacag laga qaaday midaa waxbaa laga qaaday waa isu ogolaan waa iscafinay sidaas marka waxba lagu milkin karaa maya lianna xadiidku wuxuu leeyahay waxyaabahan raddun calayka waa marduud adaa laguu soo celina ayb marka tasarufka dadka raalli ahaanshahooda wuxuu ku qaydan yahay wuxuu ku qaydan yahay waa inuu noqdo cuquud saxiix ah halkaas marka ibnu daqiiqilciid sidaas u keena ayb qaala bnu daqiiq ilciid wbidalika yatabayanu dacfu cudri man ictadara min alfuqahaa'i can bacdi alcuquudi alfaasidati biana almutacaawidyni taraadayaa waadina kulu minhuma lilaakhari fi اtasarufi walxaqu ana alidna fi اtasarufi muqayadu bilcuquudi asaxiixa shaygan waa ku ogolaaday caqadku faasid ba ha iska ahaadee iskaga tasaruf waa ku siiyey waa kuwa idmay tasarufkiisa ma soconayo ee idinku wuxuu tarayaa caqdigu markuu saxiix yahay iyadana mas'alo kaleo muhiim oo xadiidkan lagala baxay wacalabnika inankaaga korkiisa waxaa ajaldu miatin wa taqriibu caam boqol jeedal in lagu dhuftay sanad musaafuriskeed waqdu jarmaad yaa unaysu unaysow calaa mra'ati haadaa ninkan naagtiisa ku jarmaad fain ictarafat hadday qirato farjumhaa rajmi maxalushaahidka inta hadday qirato rajmi halkan iyada marka mas'ala kasoo baxayso mas'aladaasna waxay tahay ninkan la geray isaga oo ninkan boqol karbaash baa lagu leeyahay waa nebi fadwo ahaanoo u sheegay wiilkuna inuu qirsanaayo waa iska muuqanaysaa laakiin naagtan iyada maxaa horey waxaan u sheegnay xuduudda baxdi iyo tajasus ma gasho hebel hala aado bal inuu xadka soo qirta iyo in kale si loo xado taas lama raban oo tajasus iyo ma gasho bal nebigu sal ll ly salam ninkii oo qiranaayo waatuu ka leexleexinaya ou lahay war mawaalan tahay sanka afkiisa hala uriyo inuu khamri cabsan yahay waatii u dhahay meeshaan marka culammadu waxay dhahaan naagtan in loo tago oo la weydiiyo arrintan waxaa ka dhalanayo ku xiran iyada xaqteeda ah xaqeedu waa max qadafka la qadfay lanna hadalkan fain ictarafat farjumha muqaabil uu leeyahay imaamu nawowi saasuu dhahaa muqaabilkiisu wuxuu yahay hadday lacalla inkirto ninkii zinada ku tilmaamay boqol karbaasha siddeetana lagu dhufanaya haddii ay inkirto ma sinaysanin ay tiraahdo ninkii yidhi waa ka zinaystay isaga waa qadfay soomaha naagtaas dii marka iyada ay tiraa hala ii xado xadulqadaf xaqeedii waay marka xaqeedii waay waxa la warsanaya haddii marka aynan inkirin oy qiratana xugun kalaa ka soo baxayo in la rajmiyo imaamu nawowi macnahaasuu sheegay waana macno xoog badan xadiidka fawaaid badan buu geliyey waqad qaala nawowiyu tabacan ligayrihi ina sababa bacthi nabiy sal l salam unaysan lilmar'ati liyuclimahaa bilqadfi naagta qadafkaa la ogeysiinayo almadkuur litudaaliba bixaddi qaadifiha si ay u dalbato ninkii qadfay xadka ay ku leedahay in ankarad hadday inkirto qaala haakada awalahu alculamaau min asxaabina wagayrihim walaa budda minhu waana saasaa qasaba lianna daahirahu annahu bacata yatlubu iqaamata xaddi zina daahirka waxaa ka muuqdo inuu u diray ninkan zina xadkeed in la baarbaaro wa huwa gayru muraadin daahirkaasna looma jeedo lianna xadda zinaa laa yuxtaadu lahu bitajasusi watanqiibi calayhi lianna maxaa yeelay zinada xadkeeda ma loo dadaalo si loo helo jaasuusnimo iyo looguma dadaalo iyo baarbaarid bal yustaxabu talqiinu lmuqiri bihi bal qofkii qirto ayaa in loo laqino wax xuduudda ka leexisaaba la sunneeyaa liyarjica ka isoo uga laabto kamaa taqadama fii qisati maacis wa kaana liqowlihi fain ictarafat muqaabilan ayuu leeyahay ey wa in ankarad hadday inkirto fa aclimhaa waxaad ogeysiisaa anna lahaa inay leedahay dalaba xaddi lqadfi xaddulqadaf inay dalbato oo ninkaas qadfay ay korkiisa ku dalbato faxudifa liwujuudi lixtimaal muqaabilka waa la xadfay ixtimaalkii kaloo jooga darteed falow ankarad hadday inkiri lahayd wa alabad ay dalban lahayd la ujiibat waa la ajiibi lahaa masale marka muhiim masaladaas maahan lama baarbaaraynin qofkan si dhagax loogu dilo hadafku saas ma ahayn wa fiihi ana almukhadarata naagta maqbiyada ah ee guriga iska joogto allatii laa tactaadu lburuusa aan caadaysanin inay bannaanka usoo baxdo laa tukallafu laguma kallifo alxuduura limajlisi alxukmi majliska xukunka inay timaado maxkamadda inay timaado laguma kallifaayo bal yajuusu waxaa bannaan an yursala ilayha in loo diro man yaxkumu lahaaw calayha qof iyada u xukumo ama xukunka saaro waqad tarjama anasaa'iyu lidaalika culimmada fiqigooda fiirma nasaai marka saasuu tarjama naagtu haddaynan ka caado dhiganin bixbixid hadduu rabo qaaliga qofa u diri karaa xukunkii kusoo oogo ama ku keeno ayb marka xadiidkan fawaa'id aad u badanoo fiqi baa ku jira soo akriya qultu lisufyaan lam yaqul faahbaruunii ana cala bni rajma ma uunan dhihin faqaala wuxuu yihi ashuku fiiha min azuhriyi zuhri xaggiisa inaan ka maqlay waa ka shakinayaa farubamaa qultuhaa wa rubamaa sakadtu inaan dhaalla arkaa inaan aamuso ayb masaaisha faraha badan baa ku jirta qaala xadaana caliy bn cabdillaahi qaala xadaana sufyaan can الzuhriyi can cubaydillaahi can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala cumaru laqad khashiitu waxaan ka cabsaday an yatuula binnaasi zamaan dadka in waqti ku dheeraado xataa yaquula qaa'ilun ilaa qof uu yidhaahdo laa najidu rajma fi kitaab illaah rajmiga ilaahay kitaabkiisa kama helayno maku aragno fayadiluu ay dhumaan markaas maxay ku dhumayaanna bitarki fariidatin anzalaha allah fariido alla soo dejiyayo ka tageen darteeday ku dhumayaan marka haddii qofka uu konton fariido ka taga ka warran mar waa dhumayaan axkaamtii iyo xuduuddii iyada dhanaaba hadda la ilqeeyey oo waddamadii muslimiinta waa laga ilqeeyey maxkamadihii muslimiinta qofkii wuxuu aaminsanaay ma lagu xukumaayo wuxuunan aaminsanayna lagu qasbaa mar walba oo uunan aqoonin xataa oo haddii xataa waa lagu xukumay layidhaa intuu soo qaado waxba uusan ka fahmaynin qaanuun aynan fahmaynin baa lagu qasbaa lagu xukuma kii ay rumaysnaayeen ilaahay ku caabudayeenna waa laga fogeynaan marka ummaddaani shaydaanay u gacan gashay ilaahay shaydaanka allah ka badbaadshay cumar marka wuxuu leeya waxaan ka baqayaa rajmigaasoo ay ka tagaan ayaa waxaa ka dhalanaya inay dhumaan oy baadiyoobaan alaa wa ina arajma rajmigu xaqun waa xaq waajib calaa man zanaa qofkii zinaystay waqad axsana isagoo muxsanna ah idaa qaamat ilbayinatu hadday markhaatidu sugnaato afartii markhaati ow kaana alxamlu ama uur ou jiro naagta nin laguma oga hadda ka hor nikaaxaa lagu ogaay hadda nin laguma oga waktigan uur baa lagu arkay uurkii suuragal maaha in nikaaxa xaggiisa loo nisbeeyo hore iyadiina ma sheegin waa lay qasbay iyo walayani waa lay kufsaday iyo ma dhehayso haddii laakiin ay kufsi iyo wax lamida sheegto iyo in la qasbay xad ma jira markaas oo xuduuddii shubhadaasaa imaan karto imaamu shaafici laakiin isaga wuxuu leeyahay uur keligiis waxba laguma rajminayo oo wuxuu leeyahy waa inay iyada qirato war uurkaana lagugu arkay ka waranaa laleeyahy haday tiraahda aniga ninaa i qabo ama ay shubho sheegato ama ay sheegato in la dirqiyey oo la qasbay oo kale waa layska dhaafa hadday qiratana iqraar iqraarkeeda lagu rajminayaye uurka laguma rajminayo leey laakiin baab dhan buu keeni doonaa cumar inuu saas yiri culamada qaarna ay saas qabaan aw ilictiraafu ama qirasho saddexdaasuu ku sugnaana qaala sufyaanu kadaa xafidtu ilaa alaa waqad rajama rasuulu llahi sal ly salama nebigu waa rajmiyey wa rajamnaa bacdahu gadaashiis annaguna waa rajminay dadka qaaraaba inkiraya cumar wixii uu ka cabsanayo waa la arkay khawaarijtaa inkirtay muctasiladaa inkireen iyo caqlaaniyada zamankan joogtana waa inkireen ayb wax rajmi la yaraa ma jiray la taagan yihiin iyo kuwan iyaguna de gaala iska yeelka ama cilmaaniyada iyaguna noocaas waay maba ogolaba xuduud dhanba dhagaxa dad qof lagu dilayaana waxay leeyihiin waxaas waaba naxariis darro waay ay leeyihiin waxyaabahaasna marka waana gaalnimo arrintaas cuquubo alla soo dejiyey oo dadka uu naxariis uga dhigay in la yidhaha naxariis darro iyo arxam darro waaye qofkiina uu yidhaahdo muslimaan ahay waa tukanayaa wax socona maaha leanna diinku dacni ku samaynayo duraa isagoo og ayb xadiidkii hore waxaan ka tagnay faa'iido muhiim ah kii hore asiifka wuxuu leeyahay wainamaa waqaca lahu ninka markii uu yidhi ninkan wiilkayga ninkaanuu qowsaar u ahaa meeshaasu ka hadlay markaasuu yidhi wainamaa waqaca lahu dalika lituuli lmulaazama marka zinadii waxay uga dhacday inuu aad u laazimay oo uu aad u laazimay almuqtadiyati mulaasamadaasoo keenaysa limasiidi ata'niisi waalidlaal wa iswaheshi iyo isbarasho iyo isla sheekaysi iyo yaa ka dhacay fayustafaadu minhu waxaa laga kororsanaa marka alxathu calaa ibcaadi alajnabiyi min alajnabiyati waxaa laga qaadanaa ninka ajnabiga in laga fogeeyey naagta ajnabiyadda ka ah haddii kaloo isku farabaxsanaya mahma amkana in allaale intay suurtoobayso lianna alcishrata qad tufdii ila alfasaad isla joogga badan inuu fasaad keenaa la arkaa wayatasawara biha shayaanu wayatasawaru ayb biha shaydaanu ila alifsaad shaydaankiina inuu u boodo wax fasaadin iyo waxalayn marka gabdhahan iyo wiilashan wax isla barta la leeyahay iyo isdhexgala la leeyahay ama yacni dhib male waa iska dad iska sheekaysanaayo waaye soomaalidu arrinkaas waa ku liida waa ku liitaan gurigii waxaa laga yaabaa inay dadku saas isu dhexyaacayaan gabdhaa joogo wiilalaa joogaan ajaanib kale ah hadhow marka dadkii waa mararka qaar waa laga maqan yahay keligooday noqonayaan buushashkan iyaguna naaguhu wax ku gadgadaan iyadana mushkilo badanaa ka taagan shaaha iyo waxaas dhib aad u daran iyo edabdara ayaa ka taagan waxaa arkay waab yaroo marshibiyadii inta laga sameeyey gabar ku jirto ninna oo halkaas u fadhiyo labadooda jilib ay istaabanayaan yaa arkeen cid kaloo la joogtana male yani dad ir kiiradii ka dhammaatayaan iska noqon oo aan masayrba lahayn iyo waxaan yani xurumaad inay jiraan iyaba aan la ogeyn hadhow marka qofkii waxaasoo kale ka hadlo waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo qofkan waxaas dadkan soomaalida waxaas kuma jiraan in lagu dhaho dadku shaydaana ku xiriiro waana fasaadina shaydaan zinaduna ogow waxay ku dhacaysaa waxay ku dhacay laba daqiiq ama daqiiqad ayay ku dhici kartaa mar haddii fasaadkii dhacay marka daqiiqad uu ku dhacay khalaas waxaan marka hore marka in sharcigu aada uga hortegay ayb macnahaasoo marka sheegay waxaa kaloo qisadaas laga qaadanaya labada qofee kala duwan ee iska zinaystay haddii midna muxsan yahay midna uu doob yahay labadii xugun ay kala qaadanayaan labadii xugun ayay kala qaadanayaan fawaaid badanoo noocaas u keenay ayb waxaa kaloo faa'iido kaleu keenay wa fiihi jawaazu isti'jaari lxuri nin xor ah in la kiraysan karo shaqo loo dirsan karo intaasaan ku siinaa shaqadan ii qabo wajawaazu ijaarati alabi waladahu sagiir liman yastakdimuhu ida xtaaja lidalika aabbuhu inuu wiilkiisa yar shaqo uu dhihi karo war hebelow wiilkaygan ha kuu shaqeeyo waxsii mushaar iyo wax u qor waayahay inay bannaan tahay shaqada haddii uu awoodo uu qabo karo aabbuhu wiilkiisa shaqo waa geli karaa ayb liman yastakdimuhu ida xtaaja lidalika ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa waxyaabaha ixtimaalka keeni kara zinadan inay u dhacday waxaa laga yaabaa ninkii gurigiisa ka maqan inuu gurigii wax uga diray qowsaarkan naagtii guriga joogtay isagii marka ay saas baashaas uga dhacday ayb macaanidaasa marka xadiidkan ku jirto aadka u tirada badan xadiidkan aad u dheeryahay hada aakhiruhu biاllahi towfiiq sal اllah wslm عlى nabiyina mxamed